dabxoogun oo jeysida khasaare hantiyadeed iyo ku kahay suuqa weyn ee degmada jowhar wayna khasaare gowsan jeysiday ganacsiyada suuqa sayti dadka degmada oo kushalku ay xaafado jowhar iyo ka guulaysida daminta dabkaa sayti oo muddo sacdo ah damintiis iyo qaadati aana kumida shacabka ka ganacsada ay suuqa dabka ku kahi ee jowhar iyo sheegay iniyo kulakulameen khasaare badan oyo ka waayeen hantidiyo meeshaan maanta waxaa ka dhacda masiibo la soo koobi karin xilligow suuqa gubta xilligiisi kalaa la taagan yahay guryahayna annaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol looroo sisin ah masiibo rabaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon annaga aan ogayn waa ka gubatay saddex makiin qolalka annaga aan leenahnay saddex makiin aa ku gubatay gurigan xalaashayna annagaa iska lahayn saddex makiinaa ku gubatay boqol loor oo sisinaya iyo saliiddii oo dhex taallana waa nooga gubatay iyo maankaalkii laba sana la shiidaayey
hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaarana ku baaba'day waan laiskugu soo gurmaday mid shacab ilaa maamul bismillahi raxmaan raxiim maanta magaalada jowhar waxaa ka dhacay musiibo khaasatan suuqa loo yaqaano afbakaare waa ka xumahay dadkii dadkii ku hanti beelay waxaan rabaa ilaahay inuu dhibaatadaas u boogdhayo runtii aniga waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey gurmadka sida hagarla'aanta u baxshay aawaa u weyn oo gubta waxaa ka mid ah shalii waxay ahayd sabdiye ee dad badan sisin ayay gateen sisintaasi meeshaan waxaa ku aruursaneed lacag badanaa ku aruursaneed lacag badanaa meeshaan ku jirtay dadkaasi oo masaakiimanka ah lacagtoodii oo maanta oo ka gubutay hantidoodii oo ku khasaartay waxaan ka codsanayaa dal iyo dibid intii joogaan intii dadkaan loo soo gurmido oo meeshaan la imaado ayaan rajaynayaa oo dadkii la caawiyo ayaan rajaynayaa dabkun yaa hiraabtunku kahi suuqa jowhar wayna laka guulaysaday sacdo kureed in la dami dadka shacabka ah iyo kaalintan kuwiina ku qaaday daminta dabkun